madaxda dalku hore waa isu khilaafi jirtay dibna waa isu khilaafi doontaa ilaa laga helo dastuur dhammaystiran xisbiyo siyaasadeed oo siyaasadda dalka ku kala adkaada iyo maxkamad dastuuri ah oo qodobadii laysku qabsado fasirka madambays ah oo aan laga daba hadli karin ka bixisa intuba maanta ma jiraan cidda keliya oo awood u leh xallinta khilaafka madaxdeenna waa hay-adda baarlamaanka oo aan inteenaan xubno ka nahay si khilaafkan oo kale uusan mar dambe u dhicin waxaa nala ka doonayaa inaan la nimaadno ra-iisul wasaare xoog leh oo aan u baahnayn in madaxweyne soo magacaabo oo aan u baahnayn in madaxweyne soo magacaabo waa ku celinayaa xukunkana ku yimaada rabitaanka rabitaanka xisbigiisa oo keliya ra-iisul wasaare ka soo jeeda xisbi aqlabiyad ah xisb waa ku celinayaa ra-iisul wasaare ka soo jeeda xisbi aqlabiyad ah oo xildhibaano badan ku leh baarlamaanka dhexdiisa iskuna huba difaac adag oo u damaanad qaadaya inaan si sahlan kalsoonida loogala noqon karin haddii noocaas laysku afgaran waayo waxaa kaloo shacabka soomaaliyeed la gudboon inay samaystaan hal madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo ay si toos ah shacbigu u soo doortaan madaxweynahaas asaga ah wuxuu la-aan doonaa awood fulineed oo uu madaxda la shaqaysa ku soo magacaabi karo islamarkaana ku ruqsayn karo markuu dareemo inaysan isla shaqayn karin ilaa nidaamka dowladnimadeennu ka saldhiganaayo baarlamaankan sharafta leh ayaa laga doonayaa inuu si xilkasnimo ku jirto u heshiisiiyo madaxda dalka ayagoon la kala safanin haddiise arrintaasi suurtagal noqon weydo baarlamaanka waxaa awoodihiisa sharciyeed ka mid ah inuu aqlabiyad ugu codeeyo isla joogid khasaba ama kala tegid khasaba waa ku celinayaa baarlamaanka waxaa awoodihiisa sharciyeed ka mid ah inuu aqlabiyad ugu codeeyo isla joogid khasab ah iyo kala tegid khasab ah kadib baarlamaanku haddii baarlamaanku uu awood u yeelan waayo inuu khilaafka madaxda kale xalliyo waxaa keliya oo la hubo inaan ka macaashayno waa jahawareer siyaasadeed fashil ku yimaada hiigsigii labada kun iyo lix iyo tobanka nabadgelyada guud ee dalka oo faraha ka sii baxda iyo shacbigii soomaaliyeed oo na sugaaya oo aan rajabeel ku ridno gabagabadii danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa madax isku ujeeddo ah oo awood u leh inay gacmaha isqabsadaan inay si wada jira dalka ugu adeegaan madax ku hubaysan sabur dulqaad iyo karti aad u fara badan haddii taas la waayo waxaa baarlamaankan sharafta leh waajib ku ah inuu awooddiisa dastuuriga ah isticmaalo oo madaxda dalka si dimuqraadiyadu ku jirto u kala saaro xildhibaan walbow intaadan codkaaga dhiibin damiirkaaga la tasho wabillaahi towfiiq